أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aada joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadaan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah jimcahan waa kii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan sidaa darteed waxa uu barnaamijku maanta soo gudbinayaa axkaamta ciidda waxaana marti inoogu ah sheekh cabdiraxmaan firin waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag meel walbo aada joogtaan dhegaystayaal waxaan hawadeedi ka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan barnaamijka gudaha u gelin aan soo dhoweeyo sheeqa eh, sheekh cabdiraxmaan soo dhowow marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu dhawa ugu horeyn intaanan eh, gudaha u gelin mowduuca marka hore bal waxaad waxay nooga taabataa sakaatulfidriga bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wanusali wanusalimu calaa man laa nabiya bacdah faqad qaala allahu tacaala walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun waqaala tacaala ina acطaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar ina shanaaka wala abtar qaala tacaala qad aflaxa man tasakaa wadakara sma rabbihi fasalla insha allahu tacaala ilaahay subxaanah wa tacala ha inoo dhammaystiro hana naga aqbalo bisha ramadaan sakaatulfidriga iyo ciidda iyo lixda beri ugu dambeysa lixda beri ee shawaal yaan rabnaa inaan wax yar insha allahu tacaala isku baraarujino maadaama xilligu dhow yahay sakaatulfidriga ikhwaani waa waajib ilaahay subxaanah wa tacaala waajibaadka ummadda u saaray ka mid a nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu fara yeelay sakaatulfidri duhratan lisaa'imi min allaqwi waalrafathi wa ducmatan lilmasaakiin sakaatulfidriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam faral yeelay waxayna u tahay ruuxii soomanaa wixii soonkiisa gaadhay oo dembi ahaa bay ka nadiifin in la aqbalana ayadaa sabab u ah ruuxu hadduu marka xoolo haysto sakaatulfidriga hadduu bixin waayo soonkiisuna aqbal ma aha wixii khaladoo galay iyo dembigana laga nadiifin maayo amaa ruux hadduusan waxba haysanin waa kuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idaa amartakum bishayin faatuu minhu masadactum haddaan arrin idin amro awooddiinna kula imaada ruuxu marka waxba aan haysanin soonkiisa insha allah ilahi wuu ka aqbali wixii khaladoo galayna ilah u dhaafaya subxana wa tacaala masaakiintana nabig wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in cunto u noqoto oo maalinka ay raashin iyo adduun helaan baa loogu talagalay faman aadaaha qabla salaatii fahayaa sadaqatu maqbuula ruuxii marka bixiya intaan salaada la tukanin waa laga aqbalhayaa ninkii salaada kadib bixiyana waa un sadaqaad mina sadaqaad in la aqbalana u dhow inaan la aqbalin u dhow laakiin waajib laga rabay mar kasta toban sanaa kasoo wareegtee sakafidir lagu lahaa xilligiisi la dhaafay waa un lagaa rabaa un waa waajib ilahay ku saaray subxana wa tacaala in lasoo qalleeyo sakaafidriga marka wuxuu waajibahayaa markii aan aragno bisha shawaal maalinka ugu dambeysa ramadaan markii qoraxdu dhacdo ayuu waajibahayaa inta ka horeysa ma la bixin karaa bisha ramadaan oo dhan waa la bixin karaa madhab shaaficiya culimo baa qaba ma saddex beri iyo afar beri oo ka horeysa baa la bixin karaa laakiin waa kaan soo sheegnay oo maamulka waa loo sii dhiibi karaa bisha kowdeed iyo labadeed iyo ka horba waa lasii dhiibi karaa waayo waa wakiilay ummadda ka yihiin waana wakiilan kartaa waa tahay ee wax la bixinayo marka haddaad wax ka taabato waxa la bixinaya waa raashin waxaan raashin ahayn kuma baxdo lacag iyo sonkor iyo sharaab dhar iyo guryo iyo baabuur midna kuma baxdo waxay ku baxdaa raashin la cuno unbay ku baxdaa siduu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiikii saxiixaynka ahayd farada rasul sallama sakaata fidri saacan min tamrin riwaad kale waxay ahayd saacan min dacaamin suus timira ama suus raashina ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku waajibahayaa sakaafidriga ruux kasta oo muslima ha yaraado ha weynaado addoon ha noqdo xor ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo faqiir ha noqdo qani ha noqdo ha waalaado ha miyir qabo ha soomo yuusan soomin intaa midna la kala qaadi mahaye markuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inay soonkoodii khaladkii gale u dhaqdo marka la leeyahay sida qaalibkan baa laga hadlayaa inta kale waa la bixinaya waxuu daliila xadiidka nabiga na wuxuu ku faraya alcabdi waalxori waaldakari waalunthaa ilaa aakhiri alxadiid idan marka ummadda dhan buu waajib ku yahay muslimiinta yuu waajib ku yahay ruuxu awalan waa inuu muslim yahay kadibna afar iyo labaatanka saac ciidda ah habeenka ciidda iyo maalinta ka dambaysan tukanayno afar iyo labaatankaa saac waa inuu wax ka badan haystaa ruux cuntadiisa iyo labiskiisa iyo guri kale haddii lagu leeyahay adugu howlaha wix asaga uunba asaasi ka badan waa inuu haystaa taasaa laga duwan waxba haysanin ruux waxba uusan haysaninba waxba lagama rabo hadduu waxna heli karo waxna ay ka dhimeeyeenna intuu heli kara buu bixin karaa macnaha ruuxu marka hadduu mishaar qaato oo bishii xoogaabaa loo soo tuuraa maanta waa ciid wax yaalla ma leh laakiin bisha kale kowdeed iyo labadeed iyo saddexdeed iyo afarteed oo shawaal waa la sugaya inuu soo daynqaytaa waajib ku ah ninkaa wuu heli karaa oo haddaba raashin buu qaataa dhar buu qaataa wuxuu isku hadlaynaya waa mushaharka bisha wey kaa marka wuu bixinaya anigu maalinkii ciid waxma haysto laga yeeli maayo midda labaad yaa la siiyaabaa taalla sideedii qolo ee la siin jiray sekada caadiga maalka ah yaa tana la siinaya say jumhuurtu qabaan qolo waxay leeyihiin sheekh islaam ibnu qayim iyo qolo kale waxay leeyihiin maye masaakiinta kelea la siinaya ruuxu marka hadduu xoolana haysto oo afartan aday uu leeyahay oo xoogaa uu haysto oo guri asaga ule haysto oo baawur uu ku xamaasho laakiin waxa haya uusan ku fillayn kuma filla baahiis ah kuma filla haddii maaha dabka la saaro berri waa la baahanayaa waa miskiinkaas faqiir hoomina waxba haysanin dadkaasaa la siinaya ruux marka ay sekada maalka ka baxdo oo xoogaa yar oo dukaan haysto oo haddana aan wixii isku celcelis badan ku fillayn iyo mushaahar ku fillayn xaa kale waa misk asa waa laga rabaa xaa kalena waa la siin asa wixiisa waa bixinaya oo la dhihi maayo ruux waa inuun xooluu haystaa la dhihi maayo ruuxa baahidiisa wuxuu haysta ma ku filan tahay macnaa markii la fiiriyo hal sano oo kaamila hadduu maanta inta biisho ma ku filan tahay may kuma filla wey afarta ari maanta la gado ruuxa kuma filla labaiyo toban bilood kuma filla xaggana marka waxuu haystaa oo saka neef adhaa laga qaadi oo shan geelo haystaayo neefaa laga qaadi haa kalena asagana ka waran marka ee cabirka ee waxa la bixinayo waxa la bixinaya waa laba kiilo iyo badh haddii la miisaamo waa laba kiilo iyo badh bariis ah burku waa ku baxdaa bariis waa ku baxaa timirtu waa ku baxdaa waxaa la rabaa beledka aad joogto raashinka inta badan laga cuno sanadkaas ayaad bixinaysaa qole waxaa leeya may adigu raashinkaad cunto waa la fiirinaya wixii qaalib ku ah yaa la fiirinaya adoo kii la yidhahdaba raashinka magaalada laga cunay qaalibka xoog badane kaasaad bixinaysaa kii laga cunaya qaalibka mid ka sii fiican hadaad bixisana way ka ansaxaysaa marka ruuxa sekada bixinhaya ee ay ku waajibtay inuu sekadan maanta bixiyo beledka uu asagoo markaa joogo ku bixinaya haddii beled kale lama ogola haddayna duruuf badan iyo baahi ka jirin ama qaraabo kula ahayn haddii beled kale masaakiintu qaraabo ay kula yihiin ama ay ka baahi badan yihiin masaakiinta beledkan joogto waa loo diri karaa markaas oo intii lacag aad dirtaad ruux ku xawiliyo raashin sii kadibna dadkaa iga sii waad dhehaysaa ruuxaad qaraaba timaad raashin gad iga sii walaashay raashin gad waxaa iga sii waad dhehaysaa macana waa wakiil waa lagu ogolyahay laakiin lacag lama siin karo mamnuuc weyo waa xadiidka nabiga ma ahayn calayhi salaatu wasalaam sakaafidriga marka la bixinhayo mar hadduu laba kiiliya ba noqdo waxa la bixinna uu raashin yahay xilliga la bixinayana aan sheegnay ciday ku waajibtayna aan sheegnay ay waajib tahay xigmadda loo waajibiyana aan sheegnay inuu faral yahayoo aan sheegnay muslimiinta marka waxaa laga doonahayaa inay xil iska saaraan oo ayna xilligan salaada ayna dib marinin oo ayna ka dib marinin xoolaha masaakiintu ay leeyihiin laga rabo ilaam horaa la bixiyey xil horaa la bixiyey war annagaa masaakiin siinayna warkeena warkeena xoolaha ha bixiyeen insha allahu tacaala maanta annaga inooma taallo ma sideedii qolaa la siin ee sekada mise masaakiin baa la siino masaladu mar hadday khilaafiyo tahay maamul islaamin uu dhisan yahay miday raacayaan ayagaa sheegi ayagaana ku qasbanna nin ka daba hadli karaan maaduu masaladu ayna nas qaadica jirin ijtihaadkay fiirinayaan midkay qaataan sideeddii nooc baan siinayna hadday dhahaanna waa sax hadday dhahaan maye masaakiinta annaga siinaynaana maamulkaa looga dambeeya masaladu ijtihaadkao dhan waa nooca ikhwaani cumar waa garanaysaan masalooyin badan oo sidaas ah inuu soo koobay cuhmaana qirooyinkii oo dhan inuu kusoo koobay hal qiro iyo musxaf gooni ah uu yidhi ummata ha akhrisato wixii kale ninka aduu gurigiisa dhiganaya ha dhigto kitaab musxafa laakiin bulshada iyo waxay ku dhaqmayso halkaa qirada keli a weeyaan inuu cuhmaano xukumi waa garanaysaan sidaasaa marka laga doonaya insha allahu tacaala dadka muslimiinta ah qofka saaxiibkii oo kale ama deriskiisa oo kale ma ka bixin karayaa sakaatulfidriga hadduu ka fasax qaato oo yidhaha habelow niyo xoolihii lagu lahaa anaa kaa bixin ama asagu ku yidhaha warniyo wax ma haysta iga bixi adna aad ka aqbasho way ansaxaysaa laakiin aad meeshoon idan jirin ma bixin kartid nin hadda waxaa jira ka soo qaada caruur buu islaam buu qabaa carruur horey wadatay ama guriga waxaa kula nool soomaalida waada fiican oo hadda la qaribhayaay takaaful ijtimaaciya oo iskacan qabad guriga wax ku nool eeda ku nool caruurteeda ku nool ilmo abti baa kula nool ilmo adeer baa kula nool seedi iyo iyo dumaashi baa kula nool dadkii guriga dad badan baa ku adaa biila waana dad qaangaada dadka qaangaadhka markii bisha la gaadho waa idinka bixinaya ogaada dhi hayey ku dhehen waad ka bixin ayagoo laakiin idan aadan ka qaadan qaangaadhaya waan iska bixinaya waan biiri jira laga yidhi maayo waxaa la mid a carruur yaryaro oo laga yaabo in ama islaanta wadatay ama si kale guriga ugu nool ayagana waalidkood yaad weydiinaysaa waxaad dhahaysaa war carruurta yarkadan hayey ama islaanta la hadashabe waxaan ka bixinayna sirridri adaa lagu lahay na idan ka bixiya idinkaaba gacantkooda waa sax hadduu dhamay aniga hala ii daayana waa kan laakiin idan la-aan maya cidda ay ku waajibayso waa naftaada kow waalid ku dhalay oon waxba haysanin caruur aad dhashay oon qaangaad ahayn ama qaangaadahe laakiin ama naafa ah ama waalan cunug aad dhashay oo qaangaada oon waalayn naafan ahayn waxba kuguma lah waa inuu yahay cunugaagii qaangaadhka ahaa mid waalan ama mid naafa ah ama cunugaan qaangaadho dhashay waalid ku dhalay naftaada addoon aad leedahay islaanta aad qabto intaasaa iska waajib ay kugu tahay wixii kale haddaad ka bixinayso idan bay u baahantay hadduu yar yahayna waalidkii hadduu wan yahayna nafiisa yuu u bahan insha allahu tacaala intaa haddaan uga gudubno sakaatulfidriga bal markan waxaad waxay nooga taabataa axkaamtii ciidda allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum ulyusra markuu soon ka soo hadlay oo ilaahay soon ka soo hadlay alla uu yihi ruux hadduu jiran yahay ama uu safar yahay fa ciddatu min ayaamin okhra leyh ilahay wuxuu yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabo waxa wey fudayd iyo waxaad kartaan wey ee ilaahay culays idan awoodin idinlama rabo ilahay wuxuu idinla marka ilahay muxuu nala rabaa marka wuxuu kaloo ilahay nala rabaa walitukmilu lciddata alla wuxuu inaad tiradii ramadaan dhammaystirtaan allah wuxuu idinka rabaa oo kale walitukabiru allah calaa maa hadaakum markaad soonka dhammaysaan oo bishii ciiddii la gaadho inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celisaan oo alla aad u kibaarataan oo takbiir weynayn rabbi aad akhridaan hanuunintan alla idinku hanuuniyey soonkii aad soo soonteen bishii ramadaan walacallakum tashkuruun in alla u mahad celisaan alxamdulilahi dad badan oo kaa xoog badan oo kaa aqbal maan soogin alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla ayaddaas culimo badan waxay dhaheen oo uu ka mid yahay cumar bin cabdilcasiis waxaa liibaanay ruuxii sakafidriga iska bixiya isamka alla xuso allaahu akbar yidhahdo fasallaa tukada wadakara sma rabbi rabbi ismi xuso allah akbar waa isamka alsaada lagu xidhnayay oo fasallaa markay salaadii ciidahay tukadaa la yidhi allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nebi maxamed waxaan ku siinay waadig laha kowthar ee fasalli lirabbika wanxar rabbiga u tuko xoolaha ciidu carafadiina gowrac baa layihi idan marka salaada ciiddu ah dhowr mawduuc baan kaga hadli doonaa midda koowaad salaada ciidda ah goormaa la bilaabay sanadkii labaad hijirada ayaa sakafidri la waajib yeelay isa sanadkaa gudihiisa ramadaan la waajib yeelay isa sanadkaa gudihiisa ciiddiina ay raacday intuba way soo socdaan waa sanadkii labaad ee hijirada nabiguna markuu soo jirooday madiino iyo toban sana u noolaa sanadka labaad kowdhi sanadka horego sanadka labaad ilaa sanadkii tobnaad waa xamle waa sagaal sano sagaalkaas sano hal sano oo nabigu ciiddu ka tegey ma jiraan calayhi salaatu wasalaam thaaniya midda labaad ciid maxaa la yidhahdaa xagga luqada qole waxay leeyihiin ciid caadi cawd bay ka timid oo caada yacuudu ciidan qole waxay leeyihin milal caadadi ka timid haddii la yidhaha caada yacuudu bay ka timid oo cawda milal cawdi bay ka la yidhahdo waxaa weeye way soo noqnoqonaysaa waa tii soo noqnoqonaysay ciid tii soo noqnoqonaysay oo sanadkiiba laba jeer imaanaysay ayaa la yidhaahdaa haddii milal caadadii la yidhahdana tii laga caada yeeshay inay wanaag iyo farxad iyo wanaag lagaga qayb galo tii ay caado u ahayd bay noqonaysaa calaa kulli xaal tii la yidhaahdaba ciiddu sanad kasta marba imaanaysaayo waa kuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu qabrii ciidan wardayda muslimiinta qabrigii ciid ha ka dhigana oo qabri ciid nibxas ciid loo dhigayaa sanadkii ama bishii xilli intii la qabto laisku yimaado oo lagu diiqo oo meel layskaga yimaado qabrigayga ciid buu noqonayaa waayo xilli lagu soo noqdoo go-an ayaa loo sameeyey waxa sanad guurada hadda la yidhahdo waa sanad guuradeeniyo xilligaan dhashay iyo waa xilligii dowladdu dhalatay iyo waa xilligii kan ahaa iyo waxa noocaas oo kale ah weeye lama ogola xilli mawsim la samaysto lama ogola markaan ciidanu markii la jidaynaya inagu markuu madiine yimid umka ka yimid nimanka madiine jooga laba ma sanadka waxay lahayn laba maalmood oo ciyaaraan oo feesta ah qole waxay leeyihin laba ciid waxay midna waxay ahayd ciidda nayruuska la yidhahdo midna waxay ahayd mahrajaan bay ahayd yay leeyihin laba ciidoo noocaa lay ay lahaan jireen nabiga marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay labadii maalmood oo ciyaari jirteen laba maalmood oo ka khayr badan maalmihiinnii ayuu ilaah idinku bedelay oo waxaad garan kartaa labada ciidood midna waajibkii rugnigii ramadaanka ahaa yaan soo dhammaysanay midna rugni kale xajka ah yaa la soo dhammaystay labadu marka waa farxad mid kasta waajib baa la dhammaystay marka waa markii waajibkii lala yimid farxaddii ka dambaysay iyo reerayntii iyo weeyaan oo ilaahay hanoo taam yeelo weeye marka laba ciidood buu ilahay ugu bedelay ciidaha marka muslimiintu mid waa ciidul asbuuc baa la yidhahda waa jumcada ciidu sanana waa labadan hadda maalmood ee ciidda ah ee ciidul carafa iyo ciidul fidri ah iyo saddexda beri ee ka dambaysa ciidul carafada ka dambayso ayaamu tashriiq la yidhaahdo iyo maalinka carafo ee banka carafo la taagan yahay ciidaha muslimiintu ay qabaan intaa weeyaan ciid kale inagu ma qabno oo ciidda carafana maalinka yomul carafana dadka xujiyada ciid u tahay maalinkaas oo xajkii baa gebageba ah laakiin annaga ciid inuma waa soomanahay maalinka inagu laakiin xujiyada ma soomahayaano ayagu maalinka ciid ba u tahay ciidaha marka muslimiintu ay qabaan ikhwaani waa intaas ciiddu maxay marka axkaam leedahay ciidda ikhwaani maalmaha ciidda in la soowa xaaraan soonna maba ansaxayaba laa soon sunna aan ansaxaynin walaa soon qalloo lagu lahaa baan ansaxaynin ramadaana walaa nadar lagu galay baan ansaxaynin walaa kafaara lagugu lahaa baan ansaxaynin ayu nooc oo dhan oo la wada soona labadan beri lama ogolo waa ciidulmuslimiin waa yowma alfarxatayn inay marka la soomo xaaraan weeye lamana ogola labadan maalmood marka waxaa dadka muslimiinta ah farxad inay kaga qayb qaataan waxaa loogu talagalay ikhwaani ciidanu inuu ruuxu maalinkan maalinka ciidda ah uu dhar quruxsan hadduu heli karo uu soo qaato adugu dharka wuxuu heli karo nooca ugu qurux badan buu soo qaadanayaa ninba tabartaa markaa la dhihi maayo hal nooc dhihi mayno nin ruux kasta ma cunugba ma ruux weynba haweenka dhar quruxsan banaanka yag looma ogola xijaabo iska caadi oon quruxsan la soo baxayaan laakiin wixii kale dhar quruxsan baan ogolla in lala soo baxo maalin baa cumar baa wuxuu yihin suuqii madiina dhar xariiroo qurux badan oo lagu gadayo arkay markaasuu xariir soo qaaday nabigu masaajidka ugu yimi alla waxaan rabaa xariirta inaad gadato lacag keen nin baan ka soo qaaday gada arda siaad maalinka ciidda u xidhato si maalinka jumcada u xidhato si markii dad wafti ay ku yimaadaan a isku qurxiso marka saddexdaa jeerba in lasqurxiyo waa la ogolya nabigu ma diidin maalinka ciidda waxaan rabaa inaan ku labista baashan ya rasuulallah iyo maalinka jumcada iyo markay niman wafti ay ku yimaadaan inaad isqurxisaan rabaaye markaasuu nabigu wuxuu yihi cumar waa sax laakiin xariirtu nin ilaahay aakharo ugu talagalay wanaag adduunkuma xidho waa la celiyey baashi lakiin nabiga waxaa kale muxuu qiray in laisqurxiyo in la ogolyahay maalintan ee xariirta lafteeda la diiday cumar markaan tegey buu yidhi nabigii baaba xariir iisoo dhiiba buuyii markaasaa intaan waxaa idhi nabig wuxuu yidhi xariir yaa xidha nina aakhara wanaag lagu talagelin waxaa is yidhi marka nas baa kugu soo degayoo nabigu ku ogyahayo adigo ku dhammaatay anuu ohan xariirtii waa nab allow soo saa maada dhin haa maxaad iigu soo dhiibtay aakhara wax malihi miyaa markaasuu nabig wuxuu yidhi ma inaa magadato ama haweenkay u bannaan tahay haweenka ha asiiso yaan ugu talagalay mooy adu ina xidhato kumanaan siinin lakin inaa intifacsatoo kaloo gadato ama aad haweenkaasaan kuu siinay baa ley markaa idan marka maalinka ciidda ah aadaabta loo baahan yahay waxa weye ikhwaani in la issoo qurxiyo oo weeyaan ha la isqurxiyan nidhi waaba laga darayba garhkii baaba la xiirhayaaba niman baa markii ciidda la gaadho meelahan xallaaqiyiinta doobilaha meelaha waa la tegayaa rayslaha la tegi garhkii buu soo gaagaabiyey garhkii buu soo xiri maxaa weye waa isqurxinaya waxaas kale waa eebdaro waxaa arkaysa ha la isqurxiya la yidhi nin qamiis uu soo gatay ama fitishaari sirwaal uu soo gatay ama macawisi yuu dhul ku jidahayaaba aan qawi asurtay war waxaanu qurux mahe waa dembi waa xaaraan ilahay ka cab subxaana wa tacaala waxaa arkaysaa gabadhiyo dhar waxay ku labisay qurux badan oo haddana anqawa u joogo oo lugteeda ay bannaan tahay askari gaardinaya marka u malaysaa marka gabadhaa dheer way xianta jagaf jagaf jagaf waad yaabaysaa waxaa arkaysaa raggi iyo haweenkii ood kala garayninba oo isdhex yaacayo cunug la wado oo naagti udhasto nin baa naag ka horreya nin baa ka dambeya nin baa ku xiga muslimiin baa la yahay maalinkan oo kale in marka ikhtilaad dhaco oo la isdhex galo lama ogola labiska haddaan eegno xiliyadan caalamka waxaa aada ugu soo batay dharka inta badan qoraalada leh ee ay isku xayeysiiyaan shirkadaha labiskaas ka waran in lagu ciido ninkii cid ku shabaha kuwaas ku mid noqonaya oo markii labiska laga hadlay ragga dumarba sagaal shardi buu leeyahy ama sideed shard waxaa ka mid ah inuusan noqonin labis gaala inuusan ahayn yaa ka mid ahayd thaaniyan qoraalka meesha ku qoran xayeysiin hadday u tahay niman gaala ah iyo mabda-ooda iyo hadafkoodii wixii halku dhega oo xayeysiin u ah ma banaana waana xaaraan haddaadan ogeynna markaad ogaatoy waajib kugu tahay inaad sheegi gubto ama maahe aad intaad dun qaadato ama wax qaadato aad meesha ka furto wixin ka furto yaa kuu bannaan haddayna marka ayna ahayn wax xayeysiin u ah hadaf gaaleed wuxuu dooniba ha noqdee hadduusan markaa uusan ahayn oo ereyo kale u yahay wixii salaada mashquulinaya lama ogola dad baad hor istaagaysaa wixii dhabar ka qoran yahay dad baa meesha ku takbiiranhaya waad hormaraysaa waxbaa ku qoran wixii ummadda mashquulinhayana ayaana sida lama ogola dharka ha laga fiirsado kuwa soo gadanhaya ee keenhaya wadanka islaamka meelahay degan yihiin xamar meel kasta ku khaldahaya oo dekedaha ka soo dejinhaya oo eraboorada ka soo dejinhaya ilaahay ka cabsada hawshaa joojiya kuwaa kuwa usii kaadmana ka soo qadanhaya ee gobolada iyo degmooyinka iyo meelaa qaybinhayana kuwaan ayagun rabbiga ka baqayn subxaana wa tacaala kuwa yararka ayagu ku labisana asagu sii ganaya asa ilahay ka baqo intuba wada xaaraan bay u adeegayaan mana banaana marka ha iska ilaaliyeen maanta waa la isirhayaa waa aragteenoo meel kastaba naaqaaban baa lagu sawiray meel kasta wax khatara lagu sawiray wixii la gadan lahaa oo dhan hadda allahuma bariiski iyo baasa amay kusoo dhigaan naga qaaqaaban bay taagan tahay hawsha marka meel khatara ay maraysaa ikhwaani waxaan halala dagaalamo halala dagaalamo haliska ilaaliyo insha allahu tacaala wax fiican baad helaysaan wax fiican ummadda ha loo soo waarido haddaad samayn weydaan ilaa nin kastaba intuu ka qaadqaada dembigeedu leeyahy ninkaas soo qaaday intii kasii qaadatay oo dhan dembigeedu wuu leeyahy nin kastaba int kaasii qaadatay aduu markaa dembiga haddaad qaadi karto kuu taallaa dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku eegeyno axkaamta ciidda ee sheekh cabdiraxmaan aroortii hore marka laga soo baxayo guryaha qaabkee baa loo aadayaa ee musallaha maalinka ciidda ikhwaani waxaa loo baahan yahay almashyu in lasoo lugeeyaa la rabaayo baabuurta iyo baaskiilka iyo mootooyinka howlaha in laga soo tagaa la doonaya caruur baa meeshan socoto dad waayeelaa socda wadooyinku way buuxaan barxadii way buuxdaa wadankii waa buuxa marka inaad maalinkan lasoo lugeeyo oo haddii la awoodi kara loo lugeeyo ayaa la rabaa saddex arrimood siciid musiib baa dhihi jiray sunada sunnada ciiday ka mid tahay almashu baa ka mid a inuu ruuxa lugku aada meesha lugna kaga yimaadaa ka mid a waxaa ka mid a ciidulfidriga hadda aan marayno inuu ruuxu intuusan banaanka aadin afka wax kusii dhufto biyo cabyaa caana cabyaa shaah cabyaa qureecayaa inuu wax cuno oo ciidda ciidda hadda aan joogno nagu soo socotay fidriga in wax la cunaa la doonaya waxaa ka mid a aliktisaal baa kamid in la qabaystaa ka mid a oo dadku marka maalintan ciidda bannaan baa laiskugu tegahayaa waa maalin farxadeed adigoo urahaya un shan beri qabaysanin ama xamaarihayoo markii allah markii maqasho allahbartioo dhow iyo inta bawrkiisa sii orodo adigoo diidiiflaynaya orodo lama lama baahna waxaa weeye ilaahay baa faxane maalinkan ilaa aan tukanayna shaqada hala joojiyo hala qabaysto wixii dharoo la helka quruxsan hala xidho hala isbarfuneeyo ciidana xoogaa hal afka ha lagu dhufto midda kale ciidu adxada waxba lama cuno waxaa la dooni markii waagu beriyo inaad horay ka baxdo adoon raashin iyo biyo dhaminin tan laakiin afka waxa lagu dhuftaa da'biga neyma inaan raacnana wanaag baa inoogu sugan howlaha la doonaya marka muslimiintu waa howlaha salafku maxay ahaayeen salafku meesha banaanka ciidda lagu tukanayay u degdegi jireen oo markii abuu umaamat albaahili miyaa salaama bin akwac miyaa ragga odayaasha waaweynaha saxaabtahay salaada subax markay jamaaca ku tukadaan oo imaamku assalaamu calaykum assalaamu calaykum oy wardiga dhammaystaan ninkaas horey wuxuu sii aadi jiray musalluhu u sii aadi jiray innaga waa goorma dadkii qaar baa ninka waray hal sac bar buu tegi qoraxdiina way kulushahay ama roob baa jira salaadan hadda weliba hadda fadriga wax yar in la dahyaa fiican oo laba sac la gaadhsiiyo ama ciidul carafada ayada waxda waa degdeg hal sac in lagu kala baxaa la doonayaa ikhwaani salaada marka dadka muslimiinta markay iscarfiyaan oy qabaystaan oo ishagaajiyaan lug bay ku baxayaan baan nidhi inta gurigood markay ka baxaan ilaa ay musallaha ka tegahayaan ilaa imaamku ka imaanayo takbiirtay sii qaadayaan walitukabiru llah calaa maa hadaakum takbiirtu marka keyfiyada nebi maxamed ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar qulilah alxamdu intaas weeye waxaa kaloo lagu darahayo waxaa laga yaaba saxaabta dacduna cabaas oo kale wuxuu ku dari jiray asagu allahu akbar mastaxjariyaada allahu akbar wa ajal allahu akbar calaa maa hadaanaa gurigaan ka baxaynaa ilaa aan ka tagno musallahana ilaa imaamku ka yimaadana intaa u akhrinaynaa asaga imaamku waxaa la doonayaa marka uu salaada gelahay inuu yimaado markuu sa u yimaado aragnan horaan kacaynaaba salaada hore kasii gelaynaa takbiirtu marka waxay bilaabanaysaa habeenka ciiday bilaaban takbiirta ciidu fidrigana habeenka marka bishiibaa la arkay markaasay bilaaban guryahay ka bilaaban wadooyinkay ka bilaaban masaajiday ka bilaaban waa inay meel kasta bilaaban laakiin arintan mar walba waa ay sheegaan culimada welibana waxaa ku soo arooray nusuus mar walba lagu celiyo oo ay dadkao dhan fahansan yihiin haddana saasu ay tahay ma dhacdo in aad wadooyinka ku aragto dadka oo takbiirta qaadaya culimo iyo caamaba gaar ahaan soomaalida maxaa ugu wacan ilaa hadda lama hayo waaba laga xishoonba haddii maanta aan hirgelin weyna dhaqankii saxaabta oon ka xishoonno inay gurigan tagurba ka yeedhisaa kaagutaba ka yeedhisaa taawa ka yeedhisaa wadooyinka ka yeedhisaa makhaayadihiiba ka yeedhisaa jidkiiba ka yeedhisaa baabuurta ka yeedhisaa haddii la waayo goormaa la akhrinay goormaa la akhrinay masaajida un ala waran waa wixii uu kacaanku baray waa waxaan horey weli ar masaajida laga takbiirto marka kiimaan sugaynaa gurigu ka soo bix wuu iska sheekaynay cunuguta wuu sheekayn allah akbar ma dhahayo sheeb dad ama iska aamusan yahay banaanka la tegi waa la aamusan yahay wala tukabiru calaa maa hadaakum warawa dariiqi nebi maxamed nebi maxamed guriga saa uga soo baxo ilaa uu musallaha ka tegahayo nebi maxamed soo takbiirta u wado wadada u hayo u hayo u hayo yuu tegi jiray waxaan la soconnaa marka la gelayo masjidka oo kale in laba ragc la dukado oo taxiyatul masjid ah marka musallaha la tago waxaa dhacdo in dadka qaar ay tukadaan haddaba ma la tukanayaa mise waa la fariisanayaa meeshaas salaad ku tukan mayn ikhwaani saan u socno waa fadhiisanaynaa laba ragcoo basaa la tukanayaa inta ka horeysa meeshu masaajid ma aha masaajidna salaadan laguma tukadee musalle iyo banaan baa lagu tukadaa imaamu shaafici waxaa leeya maya hadduu masaajidka waasiha lagu tukado maya nabiga banaankuu jideeyey asagoo nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo dhowr salaadood oo banaan lagu tukaday waxaa ka fadli hal salaad masaajid lagu tukaday iyo salaada nabi wuxuu jideeyey banaanka salaadan banaankaa fadli badan waana dariiqii nebi maxamed waa dariiqi abubakar waa kii cumar waa kii cuthmaan waa kii cali kulli waa banaanka ku tukan jireen musallaha marka banaan ku tukanaynaa alxamdulilah maanta iska weydiin mayno musallaha awal hore mar baa la murmi jiray oo masaajida la dhihi jiray maanta alxamdulilah musalli waa la bartay waan lagu tukadaa kaa un baan sii xoojinayna insha allahu tacaala marka laga qayb galo markii banaanka la taga marka waa iska fadhiisanayna haday meel banaanta iska fadhiiso haddii kale salliga iska fadhiiso masaajid ma aha tiximasi laguma tukado waa iska fadhiisanaysaa takbiirtada qaadaysaa imaamku markuu yimaado salaadaa loo istaagahayaa salaada adinna male aqimna male asalaatu jaamica sida qoraxmadobaadka ole male sida loo istaago istaagu baa leeyahayo allah akbar weeye maanta waa artay adinna male aqimna male waa barateene laakiin marka hore asalaatu jaamica ha la yidhaahdo yaan arki jirin masaajid iyo xilli hore iyo suufiyada laakiin hadda waa laga tegay oo tii nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam imaamku marka salaada markii la gelahayo wax salaada ka horeeya oon takbiirta ka ahayn oo musallaha loo ogol yahay ma jiraan dad hadlayaan loo ogolayn martashar lagu soo dhaweeyaan loo ogolayn qaaraan iyo wax la sheegay iyo yawaho baan loo ogolayn howlo kalaan loo ogolayn intaa waa iska daynahaya waqtigii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan salaadan baa hawsha laga bilaabi jiray wax ka dambeeya waa sax wixii rab ha la geliyo laakiin wax ka horeeya ma laha awalu maa nabda'u bihi asalaat nabi xasan markaa meeshto wax ugu horeeya maanta aan bilaabayna waa salaada nabiga calayhi salaam nebi maxamed waan arki doonaa khudbadiisi muxaadarooyin buu diyaarin jiray ciidamuu diyaarin jiray awaamiruu bixin jiray waxoo dhan waxay ahayd salaada kadib bay ahayd salaadu marka ikhwaani waa laba ragcadood qaabkeebaa loo dukanayaa marka labadaasi ragcadood haddaad u faa'iidayso dadka ay suuragal ka tahay inaanay si fiican maanka ugu hayn allaahu akbar markii la yidhaahdo ducaaul iftaax baa la akhrinhayaa ama wajahtu akhri allah allahuma baacidnu akhri ama alxamdulilah akhriya waa la akhrin markii la dhammeeyo toddoba jeer buu allah akbar leeyahy allahu akbar allahu akbar allah akbar toddoba jeer markuu dhammeeyo wuxuu akhrinhayaa cudbileysi kadibna faatixaduu bilaabahayaa saasaa loo akhrinhayaa salaada ruuxa markuu faatixada dhammeeyo qur-aanka loo akhrinaya labaa mid bannaan tahay inaad ragcadda hore qaaf ku akhrido ragcad dambana iqtada ku akhrido ama inaad ragcadda hore lagu akhriyo sabixisma toddobaan lagu akhriyo halataaka xadiidulkaashiya lagu akhriyo labadaas waa la samayn karaa waa lagu akhrin karaa salaada markii laga baxo khadiibku waa istaagahayaa khadiibku marka wuu istaagahayaa xamdigii buu ka bilaabahaya haddii maanta wax soo kordha iyo awaamir la rabo nebi max awaamirtaasuu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam awaamir hadduu nabigu ciidamo uu meel u dirahayo meeshaas ku dhex saari jiray hebel soo bax hebel soo bax hebel soo bax xag iskugu baxa hebel baa mas-uul idina diyaar garooba idinku waqti ballama hoostiina ka baxa yaanad ogaanin meel habla waa kaas la dhihi jiray hadduu nabigu ciidan dirahayo kadib nabigu wuxuu aadi jiray haweenka oo oo gadaal fadhiya si gooni ah ayuu nabigu marka calayhi salaam ku wacdin jiray waa hadda maanta microfon baa jiro oma baahna haweenku wacdi kale oma baahna wacdigan uu khadib akhriyey microfonnaa jira rag iyo haween waa gaarhaya waxaa loo baahanya marka inuu sadaqa amro sheekh cabdiraxmaan salaada ciidda ma waajibba mise waa sunno salaada ciiddu waajib weeyaan ruux kasta laga rabo wey sunno ma ah xanafiyada waxay qabtaa salaada ciiddu waa waajib ka duhri waalcasri shaaficiyada iyo maalikiyaduna waa sunnay qabaan xanaabiladuna waxay qabaan maya waa fardu kifaaya intuba waxaa xoog badan waa fardu cayn ruux kasta sida duhurka iyo casarka iyo maqhribka looga rabo yaa looga rabaa ciidda sidaa waxaa qaatay sheekh islaam temiye ibnu qayim baa qaatay shawkaani baa qaaday ibnu sacdi baa qaatay cuthaymiin baa qaaday albaani baa qaatay kulli nusuusta markay fiiriyeen oo nebigu inuu marnaba ka tegina markay fiiriyeen nabigu amarkii uu siiyey umacadii gabdhihii muslimanku yidhi guryaha ku wareega gabdhaha kuukuusta soo bixiya gabdhaha maqbiyada soo bixiya haweenka oo dhan bannaanka loo soo saaro kuwa caadada dhiigga caadada qaba bannaanka loo soo saaro kuwa umushaa dhiig bay qabaan ha la soo saaro hal haweena oo guri laga soo tigi kara mar ha la soo baxo amarka nabi muxuu keena waajib buu keena alamru liwujuub waa waajib haweenka dhiigga caado qaba laakiin haweenka ka dambeeyan oo gadaal ayagu ha fadhiisteen ayagu ma tukanayaan laakiin waa inay musallaha tagaan oo dadka muslimiinta meesha ilahay ku baryahayaan iyo waxa laisku sheegahayo iyo waxa la is amrahayo iyo waxa laiska rabo iyo siyaasaddu maanta adduunka meeshay marayso iyo xaalado halganka islaamka me inay soo ruuxka soo dhegeysaa la rabaa macnaha oo meesha la aado oo la wada baxaa la dooni saa darteed salaada ciidu waa fardun calaa kulli acyaam oo ruuxas waajib ku tahay oo muslima oo qaangaar oo baaliqa waajib bay ku tahay waan la aadahayaa ruuxaan teginna waa dembaaba ikhwaanii nusuustaasaana u daliila nabigoo daa'imay iyo amarka nabigu gabdhaha u saaray xataa gabdhaha waxna yaa rasuulallah anagu xijaab ma haysanno masaakiin baana gabadha dariskula ridda ku garaac ka soo qaado waa amar ma diidi karto ku labisa kusoo tuko guriga imow u celi nabiga calayh salaam ayaduna ma diidi karto adna ka soo qaado gabadh waxaa layihi xijaab la-aan lagaa yeeli maayo gabadh ka soo qaado taana ma diidi kartaa layihi waa amar marka salaadu marka ikhwaani waa salaad waajiba waxaa la doonayaa marka salaada ciidda ah wadadii marka hore aad ku baxday musalax aad ku tagto wadaan hayn baa kasoo laabanaysaa waa dariiqii nebi maxaa lagu yaqaanay calayhi salaam sidaasaa lagaa doonayaa oo haddaad dariiqa marka hore aad koonfur ka timid waqooyi kale ka yar jiiree dariiqii lagu aadmo dariiq kale ayaa kasoo baxaysa insha allahu tacaala dabcan dadku way isku tahniyadeeyaan maalintaas qaar waxay odhanayaan ciid mubaarak qaar kale waxay odhanayaan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal qaar kale waxay odhanayaan kullu caam wa antum bikhayr marka waa noocee qaabka tahniyadda waxaa la doonaya marka maalintan insha allahu tacala markay ciiddu soo dhammaato inaan isku tahniyeyno ayaa la doonayaayo salafku waa samayn jireen taqabal allahu mina wa minkum baa la doonaya laakiin kulla caam antum bikhayr wartaasu ma ahayn tahniyada saxaabta iyo salafku ma ahayn waxay ahaa taqabal allahu mina ilahay naga aqbalo soonkii iyo ciidan iyo khayrkan ilahay naga aqbalo aamiin adna saas macna kiini ku horey axmed xamal wuxuu dhihi jiray anugu ku bilaabmaya ruuxna lakin ruux ugu bilaaba waa ka radinaya wuli ana aamiin baan ana waxaan dhahayaa wa anta taqabal allahu mina wa minkum adna allaha ka nagooda aqbala ama aamiin baan dhahayaaba marka sidaasaa la doonayaa ciidda inaan uga qayb qaadano insha allahu tacaala oon farxad uga qayb qaadano waxaa la doonaya ninka ilahay wax siiyey gurigiisa maalinka ciidda inay ka muuqato caruurta hirib fiican loo soo qaado caruurta waxaa weeye maalinka iyo islaanta hirib iyo maraq iyo adduun inay cunaan oo maalinkaas si fiican loo dhergo ayaa ikhwaani la doonahayaayo waa maalin farxadeed moogta waa maalin suruur wey laakiin caruurtii inaa maanta gaajo lagu dilo maantuna ay wareegaan oo xaqul ciid kula nicdil istaagaan oo looma baahna maalinka waxaa la doonaya inay si fiican caruurta looga farxiyo oo islaanta looga farxiyo ayaa la doonahayaayo si fiican maalinkan loo ciida insha allahu tacala la doonayaa wa jasaakum allahu khayran maalinka ciidda waxaa lee dadka muslimiinta ah markii la cilaamiyo markaad maqashaan insha allahu tacaala sidan iyaa sheegnay iyo siyaaraha kale aanaan sheeginba ha loo diyaar garoobo oo insha allah taala laga qayb galo wa jasaakum allahu khayran gebagabada ayaan ku dhownahay sheekhana ciidda kadibna waxaan la soconnaa oo sunno ah ajir weynna uu ku jiraa in la soomo lix maalmood oo ka mid a bisha shawaal bal haddaad faahfaahin naga siiso lixdaas bisha shawaal lix beri in laga soomaa sunna ah nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxii ramadaan soo sooma uma atbaca sita min shawaal kadibna lix beri oo shawaal raaciya siyaamu dahri wey soonkiisa waa laba iyo toban bilood adoo samay wey maxaa yeelay maalintii waxay u dhigantaa aad soontay toban maalmood u dhigantaa marka waxaa soddon beri soo soontay soddon beri markaa soontay maalinka waa toban soddon toban lagu dhuftay waa saddex boqol toban bilood oo min soddonna waa saddex boqol maxaa kaa dhiman laba bilood waa kaa dhiman lix beri baa soontay lixdan beri maalinka waxa u dhigantaa toban u dhigantaa lix meelood oo min tobana waa waa lixdan maalmood laba biloodna waa lixdan maalmood marka inay lixdaa beri la soomaa la dooni ruux qalo lagu leeyahay ma soomi karayaa horta mid lama ogola qallihii ramadaanna waan u soomi shawaalna waan ii noqon labadii baan u wada soomi horta lagaa yeeli maayo ka bix meesha midda labaad ee kale ramadaankii oo lagu leeyahay baan shawaal soomahayaa ramadaanna dib baan ka samayn doonaa jumhuurul culamaa arrintan way ogolyihin oo waxaa le way ka ansaxaysaa amaa fi lxadiidi nebiyi maya xadiidkan ajirka wuxuu ku xidhay ruuxii ramadaan sooma thumma ayuu ku xidhay ajirka marka ramadaan soon ruux marka qalla lagu leeyahay ramadaan ma wada soon maxaa ka dhiman marka haddii ramadaan lagugu leeyahay oo qaliil sax lagugu leeyahay ashbaar haddaad soomto ajirkan ka heli maysid ajirkan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalam wuxuu ku leeyahay horta inaad ramadaan iska nadiifiso kadibna aad soonto lix bero shawaal lix beri oo bi shawaala lagu yidhi lix beri oo xidha laguma dhihin lix beri ugu horreysa laguma dhihin lix maalmood oo bishaa shawaala waxay dhihi jireen madhabka xanafiyada iyo madhabka maalikiyada nin weyn oo oday oo hadduu soomo ummadda dhan ay wada soomi asagoo ma soomahayo looma ogolo maxaa yeelay caamo wax ma garanayso sheekh hebel baa soomay waa waajib ku dhahayaan moogtahay marka hadhow waajib bay u malaynayaan marka ninkii weyn oo hadhow ummadda ku dayato shayga sunnaha ay waajib ictiqaadanayaan asagoo ma soomahayay qabaan ummadda kalea soomaysa marka haddii maalmo soon lagu lahaa iska dhammaystir kadibna maalmaha dambe ee bishawaal lixdii beri ka dhiga aaya saacahar iskaga soon maxaa ku dhibahaya laakiin ajirka weyn nebi maxamed ku xidhay inaad marka hore ramadaan iska nadiifiso kadibna aad ramadaan soonto amaa soomaan kale ee sunnada ah qalla in lagu leeyahy waxba shardi maa waa iska soomi kartaa yoomul caashuuraa bishka maalinka toban tahay yoomul carafo bisha caraf maalinka sagaal tahay isniinta iyo khamiista maalmaha adoo qalla lagu leeyahay waa iska soomi kartaa wuuna kaa ansaxayaa waayo ayo waxba laguma xidhin amaa lixdan beri waxaa lagu xidhay ikhwaanii shawaal baa lagu xidhay jamaahiru culamaana way bannaantay leeyihin laakiin naska ajirka meesha ku xidhay waa aragtaani annagu naska maantix gelin insha allahu tacaala marday masalo ijmac aan ahayn jamaahiir meel martay waxba weyn ma keenayso ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan dadka muslimiinta ah waa jasad waaxid waa ummad ay tahay inay isgacan qabato waxaa laga yaabaa ciidda iyo nashaadaadkeeda iyo marka la eego inay dhici karto gurigan oo ay joogaan caruur faraxsan iyo kan kale oo ay joogaan caruur aan faraxsanayn muxuu yahay markaa dardaarankaagu ikhwaani horta dadka muslimiinta ah caruurtaada wada caruurtaadii wey nabigu waa ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruux dhargay dariskiisii oo baahanna ka warqaba oo inuu dariskan baahan yahy waa ogyahay isagiina si fiican buu u dhargahayaa ninka annaga wuxuu leeyahy dariiqay kuma taagna waddadaydii anaga diintaydii iyo saxdayd ma haystee ninkaa waxbaa sika ah waxaa la doonayaa ikhwaani carruurta wax ka soo qaadaa adoo maanta dhintay carruurtaadina ka tegey carruurtii dariskana ay ciidahayaan kuwana ay guriska iyo hooyada guriskaga xidhayiin waxba ayna haysanin oo isha ay kaga mirigsayn ka soo qaad waxaa weeye nabigu wuxuu leeyahy calayhi salatsalaam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta walaalka oo muslima u kaalmaynaso ilah kuu kaalmaynaya intaad caruurtan agoonta ah amaba agoon mehe masaakiinta ah een waxba haysanin aad ka farxinayso oo a wax ka siinayso iyuu ilahina kuu kaalmaynaya intaad iridaha ka xidhinayso kaalmo ilaahay ma jirto bal xadiikaa base aan dul istaagno wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana cabdu xasan wuxuu leeyahy ruux mu'mina ruuxii kurbada ka fayda kurba aakhara haysan doonto ilahi ka faydoona subxana wa tacaala warma kurba aakharaha lagu darsadaa kurba addunya lagu darsadaa islaantan islaan baa dhashay carruurtanu ayagaa walbahaarsan way fiirinayaan cunugi wusha adi maxaa laguu keenay gabadh noocaas maxaa loo keenay suraal noocada maxaa loo keenay gabadhi saaka noocada xijaab noocaas bes guriskaasoo noqoni hooyoy ama aabo ma og tahay cunugiis waxsaa loo keenay ha aabo hooy iska dhaaf marka intaa walaalaha u kaalmaynayso ood ka warqabto wallaahi carruurtaa ilahay waa ka warqabhaya waa hadalka nabiga calayhi salaam haddaad noosha ilaahay waa kaa warqabhaya adiga ehelkaaga haddaad dhimatayna ilaahay awlaaddaa waa ka warqabhaya lakiin haddaad iridda soo xidhato carruurtaase ilahay waa warqabaya adaaba marka hore dayacay war carruurtii iyo annaga lafeena aan oga tagno naskana aan ku dhaqanno dadka kurbada aan ka faydno insha allahu tacaala ruuxba hadduu dariskiisa uu ka warqabo uu wax siiyo wallaahi waa isku filanna waa isku filanna marka insha allahu tacala dadka muslimiinta ah waxaad ogaataa marka wax maanta na loo keenay hay-adaha bixi lagu leeyahy waa wax kaniisadaha ay keenaan hay-ad meel kale wax kama keento annaga ka xoolo badan annaga ka islaamsan annaga waxnaa ka baraka badan aan iskacan qabanno insha allahu tacaala dadka muhaajiriin iyo ansaar iyo dhammaan aan iskacan qabanno waxayna baahayn darisaan iska ogaano xaaska ha la diro dariskaad soo waraysato adugu ninka warayso ha iska warqaba insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran wassalamu cumtullah barakaatu waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaa nagala qayb galay sheekh cabdiraxmaan firin tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وازعري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون